بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دون سديال hamiin fayla weliba ha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow bay dhabo hamiin fayla dhugunsadayaal solboysinin dheegahaytan maqalka idaacadda hasiindeeraha iyo dhammaantinba welib waa hamiignama khamiisa wajamaaniyaha hoydahayta taariikhda miilaadiga welibayaa ka beegantaa labaatii toddobada bilay shanaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheego doontaan weliba ku mid ahaa taliyaha guutada siyeedaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad oo dardaaran siiya ciidamada dowladda oo dagaalka kala jara dagaalamayaasha al-shabaab haddaba taliyaha dhiirigelintiis kureed may ciidamada kala dardaarami barnaamijkasinkahayna dhugunsadayaal maamulka degmada baydhabo oo kulan ku saabsanayay ammaanka magaalada la qaadadi dhammaan gadoomiyaasha deggadoomiyaasha xaafadaha magaalada kolonka intaas kureed may natiijeha ku bahi oo lamaada dhin iyo iskaraheng barnaamijkasinkahayna dhegaystayaal madaxda maamul goboleedyada may ku edhan heshiiskii doorashada soomaaliya oo gebagabadiis magaalada muqdisho laaka gebagabeeya barnaamijka sinkahayna dhugunsadayaal haddii ee bunraallo ku nagada madaxweyne cabdicasiis xasan iyo qayb ku haaya kolonkaas khudbad taariikhi ana meelo ku jeediya khudbadda madaxweyne cabdicasiis may deeridda la ka saari barnaamijka sinkahayna dhegaystayaal haddii la fadow in waddan la burburiya weliba la kala dagaa weliba lala dagaalamay musuqa walbarashada saasayna weli baaray agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya cabdinuur barnaamijka sinkahayna dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haniyo kororaya barnaamijka ka dheego doontaan muddo kooban iyo baaqi ka sii ahaado doonghobada an iyo xasan aadan khayr xasan jookar kolkoo kaleed iyo dabagalka ka dhowaada hagaa ka dhegaystayaal hamiin fayla si kasta isnindheegahaytan maqalka idaacadda hasiindeeraha iyo dhammaantiinba qodobkan ka horeeya weliba uu sanagaday taliyaha guutada siyeedaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad madeera iyo weliba geeka kormeer iyo dhiirigelin in sameeya ciidamada dowladda soomaaliya oo dagaalka kala jara dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qeybo kumida deegaanada maamulka taliyaha ayaa dardaaran faylasay ciidamada bismillahi raxmaan raxiim anoo e taliyaha guutada siyeedaad qaybta lixdanaad wali shaqa aan ku qoynay meelileraw ee goobgadud buuray marka unoo ciidamada meelo degan ururka afartan iyo shanaad si dhiirigelinga ilaa adeegow saxan mayleraays odowka oo meelo ka dhuumalaysadawna ninsheegaw raadiyaan marka yaase shaqa kormeer ayaa mayleraayus meelowaas ayaa aan ku qoyni marka waan ha ku dhibad aruurtin alxamdulilah askarta waa ilin sheegay in meel kasta oo udowka linka sheega ku daba gal raasita mayl raayuse wadanka wal naflaha tama ruugan marka wala yaro beero dad beero jo faradaw ala shabaab raad ruug male irab tarmi wala yaro raad ruugi marka marmar iyo hasku kuusayaan meelo meelba gobolada Soomaali meelba ruugan hasku kuusayaan jarta laakiin hata idin meel degan oo ala shabaab ee kor male laakiin wal beero jo faradaw meelo kala dhuumudahay yoon askarta waa ilin sheegay in miirkastiyo idoojo iyo xaafadoojo iyo meeliyo ka dhuumadan ku raasida marka yoon askartana intaasan ka dhiirigeliyey marka shaqada inoosa nabadaha ka gudin alxamdulilah
hamiin fayle dhegaystayaal dhammaantinbi hawada sinkalena si kasta isiinin dheegahaytan idaacadda maqalasha hasiin deerahaya maamulka degmada baydhabo iyo weliba kulana qaaday dhammaan guddoomiyaasha xaafadaha magaalada kulanka weliba diirad laka saaray xoojinta ammaanka iyo siday dadkan ku wada shaqayn lahaayeen in magaalada amnishe nadiif nagada weliba goobta ku hadlay qaar kumida guddoomiyaasha xaafadaha gudoomiye ku-xigeenada degmada iyo gudoomiyaha degmada waane waayeelka magaalada xasan macalin axmed biikole iyo gebagabada goobta ku hadalay anaata gudoomiyaha xaafadda horseed ahaa maylana aha boqolkiiba boqol amni jefayliy tumunka xaafadoodna waa saas way marka dadka oo daleelo kaqaylihayo oo maalin walba le baydhow nabad makajarta baydhow suduw baydhow saasu gurow aadagaadatu walis ogiimale mayb waxaano shilin alasiye dadka saasaka barbagaame walus hambardiu lanki dalka dhibaateyayahay lankaas mayli fadayhe un wadankan dhibaato badan ha ka marni degaal sokeeya ha ka galni qabiil qabiil ha aragni tuungi tooraboora walili ha aragni na dadka na ogaas kashaqeeya jaray oo huteelaha degi jaray digil imirfleeg dhibaatayaayu lankahata barnaamijyadan wado daleelo barbagaanka lusurun ma intan koynay oo geeka shirkuhan ka qiib galnay antiyowna ka dhiidina oo diidna war ka barbaqaandadae dowlad goboleedka koonfur galbeed la kafadiyahayo baraha bulshada iyo meela oo bulshada ku kulmaas la ka gudbiyahay eed iyo eedaan ku hungna wala been abuurka la sheegahay koonfur galbeed nabadu barwaaqi ka jarta dhibaato mataala alxamdulilah ilaahanka maadiyaan baaqayno weli ka jeede koonfur galbeed nabad ma elanki erya baaqayna ka jeede koonfur galbeed nabadmaelanka eryaa iyo wal in sheegahay maylena alankii awkay koonfur galbeed nebadu adii nebada kuka tabtay adii bantadhakoo doorrada sidii abadooyi dhale maalku ereegada shalay madaadalakoo doorradaay nebadahaitay madiidha tagna qalalasamakudhiina sidii iku fayluhaa nebadu koonfur galbeed ammaan yawa abaalkii leeyee hildhabaankii weelay ambiyaha kujeeday jinsi ambiyaha kujeedayee abaalkii leeye ammaanale sadoo geedka gudoomiyaasha xaafado iyo hooyooyinkii dhallinyarada degmada baydhabo ka nool dareensho yoon abbareen xaaladoo ku jaraan yoon ku hadaleen eedanka maasantiin ha ku qaybgaalka gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka runtii yoon eedanka kama hadnagaana walii ku hadalna fadaane arrimo ku saabsan amniga degmada baydhabo iyo horumarka guud ahaan iyo ka tallaabsatay koonfur galbeed gaar ahaan degmada tan baydhabo taasay oo un ero korna mad eed an wiin dadka oo ha ku hadalaw meelo oo leh baydhabo emaagna ee baydhabo arrintaasa ku jarta leh horta wali faday inayna an sheega baydhabo haddii adan ogayna ama adan goradaana haddii adan goradaana in ada reer baydhabo an hayna oo reer baydhowada haskuweelahayd mise reer koonfur galbeed haskuweelahayd in baydhow imaan mee ada hoteelka deginato beeska aatada fadaaso hadal la keley makooweelan reer baydhow koo diideen taasi marka ma in sheegane haddii adan naba mahadnadate beenta ada sheegaas isku dhaaf koonfur galbeed nebadaha hoba kuwaas kooy oo kalehan meelo isku roog eed iyo eeda amahasantiin sidaysan hami iyo teegantiin oo dhammaan haafado eedaan kama hasantiin ilaahay ajarhasiin kuseesiin lena kulligeyn iska dantoo enna wali koonfur galbeedba dantoo iska enna entaan mas-uuliyadana saaran ilaahayaanay kala xisaabtamee may buu aha geedka koonfur galbeed aragteen dadka dhallinyarada ah fursadda la sii madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftagareen fursad usu siin aragteen hoo wasiir ayn wasiir dhallinyaro laayo hedhabaan dhallinyaro laayo agaasimayaal yoo laayo ya may may kumagom ya dadkii oo odayaalkahay geeka may daraamaan intii waqti shoob dhammaaday dhallinyaro jaanad la sii haddana ani haddana baan iyo dhallinyaradii malku fada markan mayl faday inay dawladdu garab sulmaan sho social media wal ka gore antaas yaanas ila kasi social media wal ka gore anta embassy
ujeedkan waxay ahayd dadka statekan dhaladay oo yani maxaa meelo ka hadlaayo daba dhilibka oo gurigay meelalaas maxaa uraha iyo wasaga ka jarta meelo ku guraaw gurisho kooy dhe haaqada dhe lagna mandiido haaqada gurisho haaqanjo haqaadeen gurijo haddii ura haddii ura unsa ka shadeen maxaa qashanka haddii ka jara haaqasho qaadeen haaqeen nadiifsadeen gurijo gurijo laakiin hotel koojiife maxaa caasimada muqdisho yaa kadida huwe aqla manaqado dalka kiika haddii hataa aad mucaarad ete dalka walma ka sheego waayo dalka kii aad lahaytiyu kii aad lakii dhaliyu kii waalidka laka dhaliyu kii waalidka laka duugiyu xormada kuu leey way kii leemay dhalaas muxuahay sharafa koofade inaad dhowrta yar la koofade laakiin nabad ma taalla haddii aad tara nabadda in taal hataba way ka daawado doontaa umaleeya telefishinka haddaba geekaba daawado doonta in nabad taalla dadku hadlaayoo dhan way ka hadlaayeen nabadda ka hadlaayeen magaalada tiitio yacni muxuu ahaa in sideed saan la dareero sagaal saan la dareero ka hadlaayeen magaalada tiitio magaaladii oo degayiin baydhabo leeraaw in mayla nalalkii shadeeyeen yacni meelowna ja shadeeyeen meelowna habeenkii la marahay baabuurta dareerta yacni baararka ilaa shan saa lix saa toddoba saa yacni la kacasheeyo ya ka hadlaaya marka meel habeenkiiba la haroodaa maqrabkii la haroodaa mee baydhabo baydhabo yacni muxuu ahay banaanada laga sheekaysadahay shidda miyaala yacni oo dhible miyaala laakiin barbaqaanka iyo beenta walka fayley walagaa roojiyo yacni social media wal ka qorqorayaan beenga sheegayaan walxunga sheegayaan walba matarayaan walaas way waltaray horumarka dalka kiika iyo dowladnima tiita iyo waltaraas
hagaag dhegaystayaal weli barnaamijkii si tooseh in la dareertan dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya weliba khudbad ka jeedina munaasabadda hirowka shirweynaha doorashada soomaaliya oo magaalada muqdisho heshiis dhammaystiran lakakadeeri geeka kureed markii la xaliy khilaafaadkii sababay in doorasho dalkan kudhina munaasabadda gunaanadka shirka madalo qaran weliba ku qayb galay madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaasha lamada aqal ee soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug puntland jubbaland iyo gobolka banaadir oo qayb ku hay saas haatow madalo weliba goobjooghay midowda musharaxiinta iyo marti sharafka leh iyo xubno ku dareera beela caalamka qodobadii laakusaare shirkaas weliba warbaahinta la wadaagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala
shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka toddobaaaaanka bisha mey war murtiyeed shirmadaxeed ay isugu yimaadeen madaxda golaha wadatashiga qaranka oo uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed sheekh maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish shirka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho socdayna labayoabaaankii ilaa iyo xyoabaaankii bisha mey golaha wadatashiga qaranka ayaa si qoto dheer uga dooday xaluhelista caqabadaha fulinta heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee hannaanka qabsoomidda doorashada hay-adaha dastuuriga ah ee federaalka soomaaliya golaha ayaa sidoo kaleeto dibi oogis ku sameeyey soo jeedinta guddiga farsamo ee baydhabo iyo tobankii februari si ay u meel mariyaan qodobada farsamo ee soo jeedinta guddiga oo ka koobnaa kow tubta xallinta cabashada la xidhiirta guddiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer labo xaluhelidda guddiga maamulka doorashada somalilan saddex hanaanka xalinta khilaafka gobolka gedo afar hirgelinta qoondada haweenka shan jadwalka qabsoomidda doorashada golaha ayaa sidoo kaleeta ka wada hadlay qodobo ay u arkeen inay muhiim u yihiin qabsoomidda doorashada oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka kan doorashooyinka iyo qariidadda dhammaystirka dhismaha dowladnimada soomaaliya haddaba golaha wadatashiga qaranka iyagoo tixgelinaya baahida loo qabo in doorashada hay-adaha federaalk ee soomaaliya ay ku qabsoonto muddo cayiman kuna dhacda si nabad ah wadan olgol ah dalkana u horseeda xasilooni siyaasadeed waxay dood iyo falanqayn dheer kadib go'aamiyeen qodobada soo socda kow tubta xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka a goluhu wuxuu go'aamiyey iyada oo la tix raacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiga guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo saddex maalmood gudahood ah si loo beddelo wakhtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo caddaymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacowday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo laba maalmood gudahood ah ca guddiyadu waxay iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhammaystirmaan qodobka labaad xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada somalilan golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa mas-uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta somalilan isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ba guddoomiye cabdi xaashi ayaa soo magacaabaya afar xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta somalilan siit hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee fiit iyo hal xubin oo ah guddiga khilaafaadka qodobka saddexaad hanaanka xalinta khilaafka gobolka gedo shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyey ugana dooday xaaladda gobolka gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo lix iyo tobankii febraayo laba kun iyo koob iyo labaatan ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada garbahaarey haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey a golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee jubbaland ba golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka gedo ca golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhaba guddigu wuxuu mas-uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada garbahaarey iyagaoo si dhow la shaqaynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddigu wuxuu soo jeedinayaa min laba xubnood ee jagada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaarey iyaga oo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo saddex maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiska da madaxweynaha dowladda jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada garbahaarey ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii lix iyo tobankii febraayo ee guddigii farsamada ee baydhaba i golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka gedo guud ahaan iyo tanjawiga qabsoomidda doorashada garbahaarey muddo soddon maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga fa dhinaca amniga doorashada garbahaaree goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska amisom la geeyo magaalada garbahaarey si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu in guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee lasoo magacaa ee ay soo magacowday jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharaxiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku hallayn karo muddada ay doorashadu socoto ga- goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiintu in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka gedo laguna hirgeliyo muddo lixdan maalmood ah doorashada kadib qodobka afraad amniga doorashada golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen ah in la dhiso guddi amni oo ka kooban sagaal xubnood mas-uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliiska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska amisom in guddiga amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah ilaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta somalilan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ca golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee labada heer in aanay ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada da in guddiga amniga doorashadu ay warbixin joogto ah siiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga gaaraan habsami u socodka ama xallinta xaaladaha taagan ee doorashada la xidhiidha shan qodobka shanaad hirgelinta qoondada haweenka goluhu wuxuu isku raacay iyadoo la tix raacayo heshiiskii toddobiyo tobanka sebtembar laba kun iyo labaatan ee xaqiijinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon in la ilaaliyo qoondada haweenka ee labada aqal lix jadwalka qabsoomidda doorashada golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xiirinayo dib u dhaca ku yimid wakhtigii loo asteeyey qabsoomidda doorashada federaalka ee wuxuu go'aamiyey ah in doorashada lagu dhammaystiro muddo lixdan maalmood gudahood ah sida ku caddayd soo jeedintii heshiiskii ama arrintii farsamo ee magaalada baydhabo lagu gaaray lix iyo tobankii febaraayo ba in guddiga maamulka doorashada heer federaal ee fiid ay soo saaraan jaangooynta jadwalka guud ee hirgelinta doorashada oo ku dhisan muddada ku xusan xarafka a ca in guddiga heer dowladaha xubnaha ka ah siid ay diyaariyaan jadwal u gaar ah qabsoomidda doorashada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ah si waafaqsan jawiga jadwalka guddiga heer federaal qodobka toddobaad jaangooynta wadashaqaynta golaha wadatashiga qaranka ah golaha wadatashiga qaranka ayaa ka mas-uul ah fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashooyinka ba golaha goluhu wuxuu go'aamiyey inay yeeshaan kulamo joogto ah oo lagu hubinayo fulinta iyo habsami u socodka hannaanka qabsoomidda doorashada laguna xallinayo wixii cabasho ah ee ka dhasha hirgelinta doorashada sideed khariidadda dhammaystirka dhismaha dowladnimada soomaaliya ah goluhu wuxuu si qoto dheer uga wada hadlay go'aanna ka gaaray in la dejiyo khariidadda qorshayaasha mudnaanta leh ee dhammaystirka dhismaha dowladnimada soomaaliya iyada oo la tixgelinayo iyada oo la tixgeliyey in muddo laba sano gudahood ah lagu dhammaystiro dhammaan qorshayaasha horetebinta leh ba goluhu wuxuu go'aamiyey in ay si joogto ah uga wada shaqeeyaan hirgelinta khariidadda dhammaystirka dhismaha dowladnimada soomaaliya ee ku lifaaqan heshiiskan qodobka sagaalaad mahadcelin ah golaha wadatashiga qaranku wuxuu u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya doorkiisii hogaamineed iyo fududaynta shirkan goluhu wuxuu saamilayda siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed uga mahad celinayaa doorkii ay ka qaateen gaarista heshiiskan iyo xallinta khilaafaadkii ka dhashay arrimaha doorashooyinka goluhu wuxuu sidoo kale sidoo kale beesha caalamka uga mahad celinayaa taageerada ay la garab joogaan dowladda soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka arrimaha doorashooyinka
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka weli la daraartan dhinaca kale weliba goobta madallo ku hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan usoona khudbad taariikhiya goobta ku jeediy munaasabaddan iyo farxaddan galabta aan inta isugu nimid oo shirkii muddada soo socday looga guungaaray loogana guulgaaray inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muhiimadda shirkan iyo munaasabaddan waxay ahayd kumanikeegii uu noo akhriyey wasiir ku-xigeenkii wasiir ku-xigeenkii warfaafinta waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlaayey mustaqbalka soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo wakhtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxaa ilaahay nagu guuleeyey maanta wixii la soo maray waa la soo maray maanta inaan gebagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay markhaati ka yihiin annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambena dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna wuu u fula hadduu ilaah yidhaaho annagu annaga haddaan nahay isteydyada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro soomaalinimo ku jiro turitaan ku jiro tanaasul ku jiro ka warqab iyo u turis shacabka soomaaliyeed ay ku jirto yaan waxaan u qaadannay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu habboon oo maanta dalka soomaaliya uu doorasho ku geli karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyey sidii loo fulin lahaa waxaan idinka ballanqaadaynaa oon dadka soomaaliyeed oo dhan u ballanqaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doonno dadka soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan nin kasta oo soomaali ahna uu heli doono caddaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranaayo iyo kan wax dooranayaba uu caddaalad iyo amniba uu heli doonaan ka shaqayn doonnaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isu keenistiisa inta ayaan u mahad celinayaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
gabagabadii shirkaasay weli baahiray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo usoona tilmaamay in la baahanya in lasii wada dadaal islamarkaana weliba xaqiijay in uusa diyaarinay in doorasho dalka ku dhiida
sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo kulligiin aad kala soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabaynayno aan ku soo xidhayno wadatashigii guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyuu noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa uu uga horreeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudan tihiin bogaadin waxaad mugan waxaad mudan tihiin sharaf waxaad mudan tihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen saddexdii beri afartii beri aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay dulqaadkiinnii faraha badnaa iyo dadaalkiinnii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo loo dhan yahay doorasho raalli laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadannay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yay ahayd guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajadoodii iyo hamigoodii kor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka soomaaliyeed waxay doonayaan waxay doonayaan deganaashay rabaan deganaashay doonayaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahad celinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda soomaliya inaad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii faraha badnaa uu dhabar adeegay uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay intaas waxaa dheer nabaddoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan si aad u hoggaamiso aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ee idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hore u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyay u baahan tahay marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the court is in the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacbiga guud ahaan kaalintoodu waxaa waxaa weeye inaan idin kaalmayno oo aan idiin ducayno oo aan idinkuu tufno oo aan idiin barakayno waan idiin barakeennay hawshaan waxaan idinkugu ducaynay inuu ilaahay idiin fududeeyo hawl sahlan ma aha dhammaystirkeeda waa naqaanaa ilaahay inuu idiin fududeeyo oo doorashadan ee noogu dhammaato doorasho nabadah doorasho hufan doorasho xalaalah murashax kasta qof kastoo muwaadin ah oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin aad cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa lafdhabarka lafdhabarka bulshadeenna weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo oo kootada la sheegaayo oo ah boqolkiiba soddon inaad muujisaan markaan inaan afartan gaarsiin karno hadduu eeba yidhaahdo cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay ee sheekh shariif waa wada qaadanay soo maaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aad aan iscafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno siduu sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ee ma aha qof nacbaysi ma aha suu sheega weeye marka cafiskaas ilaahay ha noo qaado qulubteennana ilaahay ha soo geliyo iyadoo dhab ah
Aduu shabaaya.
hagaag dhegaystayaal weliweli baa si toose aan la dareertanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo barnaamijkii dhegaystayaal weli si toose aan la dareertan munaasabad bileeran oo lakadaha furaay ablication cusub oo faa'iidan leh ardayda soomaaliyeed kaasay oo kakeedii koraan dhamma dhammaan cashiradii dugsiga sare iyo ha ka qaadadeen munaasabadaas dadkaha u qaybgal weliba kumid tahay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabdinuur axmed weliban uu saray wadan haddii la fadow in la burburiye ad oo dagaal inqaadna weliba la musuq maasuqay walbarashadiis
maadaama ardayda imtixaanka gelaysa ay soddon kun kor u dhaafayaan dugsiga sare oo keliya ablikationkana muddo dheer laga soo shaqaynayay oo lix bilood ka badan oo manhajkii oo dhan lagu shubay oo luqad walba lagu qoray oo maado walba lagu qoray oo su-aalihii jawaabihii la geliyay oo weliba cod lagu lifaaqay carabi iyo ingiliish iyo soomaali iyo maado kasta runtii dhallinyarada juhdigaa gelisay miyaysan mudnayn in lagu abaalmariyo waxaan marka xiriir la sameeyey markiiba walaalkay gudoomiyaha premier bank jibriil qaarey oo runtii wadanka ka maqnaa dubaa joogay jibriil waxaan ku hi walaala waxaan kuu soo wacay waxaa ila jooga dhallinyaro soomaaliyeed oo hal abuur leh oo juhdi bixiyey oo hawshaa sameeyey applicationskana waxay ugu talagaleen halkii ardayba markuuu la soo dego oo mobaylkiisa kusoo shubto maadooyinka oo dhan inuu laba dollar iska bixiyo marka maadaama soddon kun oo arday ay lacagtooda aada u badan tahay ardaydiina ay culays ku tahay walaala waxaan kaa codsanayaa inaa wiilashaan garab gasho hal abuurkooda oo aan maanta dabaaldegeeda u fadhinno iyo culayska ardayda soomaaliyeed haysta ninkii u dhexeeyaa tahay ganacsadahodayaa tahay waxaad kala qaban karta ii sheeg wuxuu yidhi cabdinuur waa abruufgareeyey waxaan khadka soo gelinayaa dadkii ay khusaysay axmed nuur iyo nin kale oo bangiga jooga cabdishakuur ayuu markiiba igu soo xiray hawshiina dee caawa waxaan u fadhinaaba applicationskiina ilaa arday aad u fara badan inay la degtay oo caawa isticmaalayaan oo ay sabtida ugu horreysa maadooyinka ay galayaan ay kaga faa'iidaysanayaan baahidii ardaydu ay qabteen waxaa dabooshay premier bank runtii aadaan uga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan halkaan ka caddeeyo muhiimadda ay waxbarashadu leedahay hadda ka hore waxaa layidhi haddii aad rabto waddan inaad burburiso adigoon dagaal ku qaadin musuq maasuq waxbarashadiis musuq maasuq yacni sistamkiisa waxbarashada musuq maasuq geli jaamacado far badanoo hadda laga qaato waxaa jira shahaadooyinka oo aan naqaano berri subaxii haddaan qof lacag u dhiiban dho iisoo samey iisoo samaynayo laakiin tiimkan cabdiftaax iyo biixi iyo gabadheena quruxda badanba madaxweyne farmaajo intii uu xukunka hayay jaamacad galeen ka qalin jabiyeen applicationkan sameeyeen ayagoon cidna ku taakulaynayn waxaana runtii sharaf iyo karaamo uga haynaa inay maskaxdooda ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed uga faa'iideeyaan jaamacadda jamhuuriya university oo maamulkeeda hadda uu nala joogo oo runtii ardaydan gaarsiisay inay u fikiraan sidii arday joogta waddan horumarsan sidii arday joogta waddan tiknolojiyadda iyo adeegsiga mobileka iyo internetku meel walba yaallo waxaan aaminsannahay haddii ardayda sidaa loogu dadaalo oo jaamacadaha musuq maasuqa laga yareeyo oo ardayda si fiican wax loo baro oo macallimiin tayale loo shaqaalaysiiyo inay ka soo bixi karaan tiimkan somquiis oo kale iyo kuwa kasii fiican oo hormariya sistamkeenna waxbarashada marka aaday u sahlan tahay in dal lagu burburiyo in waxbarashadiisa la musuq maasuqo oo la halleeyo annaga haddaad ogtihiin dalkeenna musuq maasuq waxbarasho uma dumin wuxuu u dumay waddankeenna dagaal iyo rabshad iyo xabad iyo dagaal sokoy u burburay burburkana gaarayna soddon sano waa soo kabsan la'nahay meesha aan taaganna maxaad moodaa marka waddan waxbarashadii haddana laga sii korrabtigaray oo loogu daray xabaddii in waxbarashadoodii la wiiqo iyo nidaamkooda waxaa kaloo jirta orax odhanaysa ummad haddii la raba in la dulleeyo waxaa la dafiraa ama la marin habaabyaa taariikhdeeda taarikhdii waxbarashaduna way iskaabaan sababtoo ah taarikhdeena haddaana diiwaan gashan oo aanan qorin oo waagii hore maskaxdaan ku qorin jirna oo gabayo iyo geeraare iyo suugaanaan isugu gudbin jirna taariikhdee aan qalin lagu qorin oo qalinkii hadda iyo buugga waa ka gudubtay aan technologically loo xaraynin oo daytadaas aan qof walba loo gelin oon wakhtigeeda la qorin yacni shan sano ka hor taarikhda iyadaa laga been sheegayaa haddaan marka teknolojiyadda looga faa'iidaysan in taariikhda ummadda soomaaliyeed loo xifdiyo oo maanta waxaan ku sugannahay la rabo wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee da'da yar iyo kuwa dhalan doona inay cashar u noqoto oo foolxumada waddankan uu soo maray si aan loo laaban oon loogu noqon in loo taariikheeyo oo looga sheekeeyo waxaa ka shaqayn kara oo isku xiri kara taariikhda maanta tii shalay iyo ta soo socota dadka tiknolojiyadu saaxiibka ay dhallinyaradan ka mid yihiin marka inaan taa dhiirigelinno lafteedana runtii waa arrin bogaadin mudan waxaan rabaa mahadnaqa inaan markal iyo markal u maha- eh, u mahad celiyo walaalaha jaamacadda jamhuuriya oo ah runtii jaamacad dadweyne een, jaamacad jaamacada waxaa jirta magaalada lacag laga sameeyo jaamacad qofka ka shaqeeya iyo qofka aasaasay iyo qofka dhigtay u siman yihiin ninkii ka shaqeeyana mushaar laga siiyo ninkii wax ka aasaasayna uusan lacag kala bixi karin lacagtaa lagu khasbay in jaamacadda lagu sii hormariyo taasaana keenta runtii dad noocan oo kale ah inay soo saarto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar kale premier bank oo runtii een, ardayda iyo iyo iyo iyo hal abuurayaasha een, isku xirkeeda keenay waxaa la yidhi dantu waa hooyada hal abuurka yacni qofku markuu ay dan qabsato ayay hal abuur la yimaadaan wiilashan iyo gabdhahan markii ay bannaankiina usoo bixi waayeen oo runtii covid 19kii uu dadkii saameeyey iskuulaadkiina la tegi waayey waxay go'aansadeen war dadka ayagoo guryahooda jooga ardayda ayagoo meel walba jooga sidee loo gaarsiin karaa
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weliisa toose ee la dareertan taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada jidadka magaalada muqdisho iyo weliba ankabaaqay dad iyo weliba markaasay ee hasaaray baaqka dareera baabuurta ah, dadka leh oo dhikadaan meelaha qaldan taliyaha ayaa ku hadalay ee arrintaas dhammaan cid kasta naadir iyo madaxda qaranka taliyaha ciidanka booliiska soomaalida iyo taliya-xigeenadiisa ee dhammaan cid kasta ay khusayso Een, runtii eh, waxaan bilownay shalay iyo maantay iyo daraad eh, xerada qayafiish taraafiko shaqooyin eh, aan isleeyahay waa muhiim oo in shaqooyinka laga bilaabo ayay tahay eh, oo ku saabsan xerada gudaheeda xeradaas oo ah xero runtii qadiimiya oo fac weyn haddana eh, aan isleeyahay waxay u baahan tahay in eh, bilicdeedii la soo celiyo eh, dibadhis ballaarna lagu sameeyo eh, sida ii muuqata meeshan waxaa yaalla eh, qashin aad u tiro badan oo qashin iska dabiiciya oo gacmaha bini aadanka ku abuurmay Eh, iyo eh, qashin gawaarida shirarka soo galay oo meeshaan isku rasaysan gawaaridaas oo ilaa laba kun eh, iyo lixdii ilaa maantay gaarigii la keenaba meeshii la dhigay markii laga reebo kuwa kiiskooda u dhammaaday meeshii la dhiga u yaallo yacni muddo ka badan shan iyo toban sano ayaa eh, meeshaan baabuur shirar gaday galay lagu qubayay Eh, iyaduna waxay ku haysaa xerada culays aad u tiro badan waxaan ka shaqaynaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala oo ogolaado anagoo la sh- la kaashanayna Eh, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed eh, iyo wasaaradda gaadiidka in loo helo gaadiidkaas meel eh, lagu xanaaneeyo oo la dhigo oo ku habboon ilaahay idankiis eh, taas markii aan ku guulaysano een, qorshaha kale oo ii muuqda oo aan arkay waxaa ka mid ah xeradu ma leh een, xabsiyo ee, runtii een, dadka eedaysanayaasha ama lagu tuhmayo inay ee, khaladaad galeen xagga ee, jidadka ama ee, shilal ku talagal ama ku- kuwaan ku talagal ahayn ku gala ee, jidadka ee, caasimadda ee, meeshii lagu xiri lahaa waxaan arkay inaysan jirin haba yaraatee waxyaalaha marka noo qorshaysan waxaa ku jira xabsiyo cusub oo adag ee, aan kusoo kordhin kusoo kordhino ee, xarunta ee, fish traffico ee, sidaasoo kaleeto ee, waxyaalaha aan isleeyahay muhiim waaye oo in si deg dega wax loo qabto waxaa ka mid a in aan isbeddel la taaban karo ku samayno ee, jidadka ee caasimadda oo runtii ciidan ku filan xirfad leh ee, baahiyaha bulshada dabe- dabooli kara jidadka isu socodkooda ku soo celin kara sharcigii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii jidadka lagu mari jiray ayadana insha allah waan ka shaqaynaynaa ee, waana ku tala jirnaa waana waxa ugu weyn oo ay tahay inaan xoogga ugu badan saarno sidaasoo kale waxaan ka codsanaynaa dadka iskale gaadiidka meeshaan yaalla ee shilalka galay ee ku soo noqon waaya gaadiidkoodii ama ee, faldambiyeed ay og yihiin hala carareen ama ee, siyaabo kale ha uga maqnaadeen inay yimaadaan fish traffico si gaadiidkooda broseska loo marsiiyo waajibaadkanana aan uga gudubno Een, waxaan aada iyo aada runtii ugu faraxsanahay oo aan jecelahay in shacabka gobolka banaadir jooga aan ka rajaynayo inay shaqooyinka naloo idmaday oo aan rabno inaan isbeddel ku samayno ee, inay nagu garab galaan una hoggaansamaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka askariga qoraxda taagan ay xushmeeyaan ee, soo dhoweeyaan caawiyaan garab siiyaan ciidanka fiisha trafficana waxaa iyagana la faraya shaatigan waa shaati nabadgelyo sababta oo shaatiyaasha uga duwan yahay ciidanka boliiska waa shaati cadaalad laga rabo waa shaati nadaafad laga rabo waa shaati sharaftiisa in la soo celiyo karaamadiisa laga rabo oo ciidanka boliiskana ee, lagu ilaaliyo karaamadiisa xuquuqda shacabkana lagu ilaaliyo dowladnimadana lagu ilaaliyo waxaan een, rabaa inaan la wadaago ciidankaas in mas-uuliyaddaa saaran oo loo idmaday dhammaantood in qof kasta uu ilaaliyo qofku xadgudbi karna ma jiro Een, qofkii ku xadgudbana runtii shacabka shaqada ciidanka shuruucda ee, nabadgelyada waddooyinka iyo midda guud xibintii ku xadgudubtana tilaabo sharci waafaqsanaan ka qaadi doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin Een, waan rajaynayaa shaqooyinka soconaya waan rajaynayaa shaqooyinka soconaya oo bilowga in idaacadda telefishinka qaranka ay har iyo habeen ee, runtii na garab joogi doonaan
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaantaa gabagabeena barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada raadiyo baydhaba barnaamijka oo ka weliba hasaaray waana siinle dareerisa maxamed cali qeybta sanaadii haskadibridka barnaamijkana weliba laaya xasan aadan khayr intana ku kulmaana barnaamijkan lamid eh ammaan allah iyo midkumada kaalmihii sugaaneed